halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa duhurnimo sabti ah labaatanka bisha mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan efemyada mawjadaha gaagaaban idaacaddaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur waxaad maanta dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegayno faa'iidada waxbarashadu u leedahay dhallinyarada
ilahi subxana watacala qur'ankiis wuxuu ku leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inama yatadakaru lalbaab iyadoo aayadda macnaheedu yahay ma sinan yihiin dadka waxbartay iyo kuwa aan waxbaran jawaabtu waxay noqonaysaa ma sinna weeye maxaa yeelay qofku markuu waxbarto waxyaalo badan ayuu qaadanayaa
suugaantii iyo qodobo kala dabcan waannu idinku haynaa marka horese warkii dunida in ka badan afartan qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay tuulooyin ka mida waqooyiga dalka burkina faso halkaasi oo kooxo jihaadiyiina ay weerar ku qaadeen dadka deegaanka goor dambe oo jimcihii shalaya inta la xaqiijiyey labaatan qof ayaa isku goob lagu dilay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka oo la hadlay warbaahinta a f p raggan hubaysan ayaa la sheegay inay isku mareen laga soo bilaabo khamiistii saddex tuulo oo ku yaala waqooyiga dalkaasi burkina faso maaha markii ugu horreysay ee weeraro sidan oo kale ay dhacaan hase ahaatee ee weerarada ayaa dadka badankoodu ka war heleen jimcihii shalay shantii subaxnimo iyada oo la sheegay in habeennimadii ka horreysay tuulooyinka qaar la miray intaa dadka deegaanku ay sheegeen goobtii ugu horreysay ayaa lagu dilay shan iyo labaatan qof ugu yaraan halka labaatan kalena la sheegay in ay goobo kala duwan ku dhinteen balse ciidamada ammaanku waxay xaqiijiyeen afartan qof in halkaasi lagu dilay tirada rasmiga ah ee ay ciidamada ammaanku hayaan geesta kalena ciidamada ammaanka ee dalka nigeria ayaa sheegay in jimcihii shalayto ay xabsiga dhigeen toddoba nin oo hubaysan oo lala xidhiidhinayo inay qayb ka ahaayeen amaba ay fududeeyeen xasuuq loo geystay boqolaal qof oo lagu dilay tuulo ku taalla bartamaha dalkaasi nigeria afhayeen u hadlay booliiska dalkaasi nigeria oo lagu magacaabo alfred alaabo ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanku ay dib ugu soo celiyeen xasiloonnida meelihii ay dhibaatadu ka dhacday islamarkaasina ay raggan soo qaqabteen si loo raadguro amaba loo soo qabto raggii kale ee ku lugta lahaa weerarkaasi dad goobjoogayaalihina waxay warbaahinta u sheegeen in tuulada lagu magacaabo maanguu goor hore oo salaasadiia la sheegay in weerarkaasi uu ka bilowday kadib markii rasaas lagu furay tuulada waxaa kaleoo la sheegay in dadkaasi ay gubayeen guryo ay degan yihiin dadka badankooduna ay ka carareen warbaahinta gaar ahaan v o a dad ay kula xidhiidhay khadka telefoonka ayaa sheegaya in boqol qof ugu yaraan dadka dhintay ay kor u dhaafayaan intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan noo soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona maxamed cabdulaahi cali wardheere liibaan cajiib xaaji cumar maxamed xasan simbo liibaan iyo cumar waxa ay ka mid yihiin ardada wax ka dhigata jaamacadda gaalkacyo maxamed cabdulaahi cali wardheere waxa uu asna ka mid yahay arda dhowaan ka soo qalinjibisay jaamacadaha dalka dibaddiisa waxaay dhammaan marti iigu yihiin barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormaro maxamed cabdulahi cali wardheere dooddeenna barnaamijka toddobaadkan madasha dhallinyarada idaacadda waxaanu ku eegaynaa dhallinyarada waxbarashada iyo faa'iidooyinka laga helay gaar ahaan dhallinyarada jaamacadaha dalka dibaddiisa ka timid kuwa jaamacadaha dalka gudihiisa dhigta iyo haddii ay jiraan dhallinyaro aan inta badan waxbarashada u arkin faa'iido marka ugu horreysa kusoo dhawo v o e-da marka xigta maxamed faa'iidooyinka dhallinyarada waxbarashada qurbaha wax ku soo barata
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina moxamed aad u mahadsan tahay cabdiwaaxid barnaamijkan madasha dhallinyaradana waa ku dhowahay runtii fursadda aana siisay inaan arrimahaas dadka la wadaagnana aad baan runtii usoo dhoweynayaa ilahi subxana wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inama yatadakaruuna albaab iyadoo aayadda macnaheedu yahay ma sinan yihiin dadka waxbartay iyo kuwa aan waxbaran jawaabta waxay noqonaysaa ma sinna weeye maxaa yeelay qofku markuu waxbarto waxyaalo badan ayuu qaadanayaa muhiimadda marka waxbarashadu ay leedahay qofka ama ha ku barta dalka gudihiisa ama ha ku barta dibaddiisa halkaas muhiimad ayay leedahay oo ah qofku inuu biri anfaco dadkiisa dalkiisa iyo dadkiisa si khaasana asaga ay hagto cilmiga uu baranayo aniga khaasatan maxamed cabdulaahi ahaan waxaan ka mid ahay dhallinyaradii ka soo qalin jibaysay jaamacadaha dibadda sanadkii xilligaas oo runtii aan aad ugu faraxsanaa qalinjibinteydii ama maarata waxbarashadii heerka waxbarashada markaas aan bajular digriga aan dhameeyey haddana sidoo kale dhisisn layn qaaba waxaan ku wadaa waxbarashadii weli ayaan weli fadhiga kusii jiraa runtii markaan ka hadlayo waxbarashada gudaha inaad ku bartid iyo inaad dalka ku bartid mid walba waxay leedahay positive iyo negative ay leedahay ama waxyaalo iyo maaragtay sheeg wanaagsan iyo waxyaalo caqabado qofka ku ah tusaale ahaan oo kale marka gudaha wax ku baranaysid dibadda caqabadaha ugu weyn kusoo wajaa waxa weeye dalka ayaa ka maqan tahay dadkii baa ka fog tahay haddii kharashaadku inta hore ka badan yihin marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha iyo waxaan dadka ma wada awoodaan haddana dhinaca kale faa'iday leedahay oo waxay faa'ido u leedahay mashquulka ayaa kaa yaraanaya markaad dadka dhex joogtid oo aad dal aad taqaana dhex joogtid wax kastoo yimaada way ku saameynayaan waxay imaanaysa marka inaad waqtigaaga qaar ka mida ku lumisid dadkii inaad la qaybsatid waxay mararka qaarkood waxay ku siinaysaa in maaragtay ii sheeg aad laakiin markaa xagga joogtay waa u gacan bannaan tahay hawsha u gacan bannaan tahay waa waxbarasha teeda labaad waxaad la joogtaa dad kala duwan oo ilbaxyo kala duwan leh waxaad arkaysaa qof ka yimid aasiya qof ka yimid yurub qof ka yimid eshiya macnaha waxaan muhiimaddu waxay tahay waxbarashada aad u aadaysid fasalka iyo jaamacadda u aadaysid waxaad ku dhex wadaa waxbarasho kale oo ah kaljarka inaad baratay dad kala duwan inaad la dhaqantay waddamo inaad soo aragtay maalintii aan ka tegayay soomaaliya iyo maalinta aan soo laabtay wacyigu iskusii ma ahayn marka waxaan dhihi karaa waxyaalaha aad ku wanagsan tahay dadku inay dibadda wax ku soo bartaan ayay ka mid tahay mararka qaarkood markaad dalka wax ku baranaysid inkastoo soomaaliya maanta dhibaatooyinkan haas ay ka mid tahay marka wax baranayno ardaydeena soomaaliyeed waxa wax lagu baraa luuqada ajaaniba intooda badan xataa er cilmiyeedka aan isticmaalayno waxa weeye waa ajanabi ama carabi ha ahaado ama erabi ma jirto haa marka waxaan rabaa inaan intaas kusoo saaxiibada fursadda siiyo oo aan dib uga laabto kusoo laaban doonaa liban fursadaha waxbarashada gudaha dalka marka la fiiriyo iyo dhallinyarada gaar ahaan gobolka mudug dhallinyarada ku dhaqan oo kale ma isla jaan egyihiin marka la isla barbardhigo waxbarashadii iyo dhallinyaradii waa mahadsantahay cabdiwaaxiid adiyo asxaabta kale barnaamijka ka qayb qaadanayo marka la fiiriyo xagga waxbarashada dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin magaalada ama deegaanka waad fahmi kartaa laga soo bilaabay ilaa labada kun iyo labadii labadii ilaa haddoo labada kun iyo sagaal iyo tobankii la mariyo farqiga udhexeeya amaba barbability u dhexeeya bulshada ku nool deegaanka marka laisbarbar dhigo waxaa badan oo ingiriis sameeyey iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala gaalkacyo awal way yaraayeen dugsiyada sare laga yaaba in magaalada muqdisho ama meelo kale loo aado jaamacadna deegaanka maysan ku oolin haddana waxaa jiro jaamacado badan oo magaalada ku yaalo oo tartan ku jira marka laga hadlayo arinta saaxiibka maxaa cabdulahi uu ka dhawaajiyo ah jaamacadaha dibadda fursadaha in kaljarka dhaqano kala duwan aad baranaysid marka loo fiiriyo gudaha ayaa ka fursado badan markaan leeyahay gudaha ka fursado badan inta badan hadda annaga jaamacadahan dhignaa aan dhiganaa oo hadda yeerkii tri saddexaadaan maraya waana sii shaqaynaa suuqana waa ku jirnaa laakiin dibadda waxaa weeye qofka markuu wax soo barto ilaa uu dalku ku soo laabanayo way adkaanaysaa inuu wax shaqo u helo marka ardada inta badan hadda dugsiyada sare dhigata iyo kuwa jaamacadaha dhigta intooda badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan way shaqeeyaan waa dad shaqeeya xirfadda ay bartaanna kusii shaqeeya marka ha marka fursadaas laakiin haddii dibadda uu joogo hadda nairobi uusoo noo dhow oo kale qofku ku adkaanaysaa inuu shaqeeyo waxna uu barto laakiin hadda meeshan fursad wuxuu u helayaa inuu gelinna uu shaqaysto gelinna uu wax uu barto jaamacaddiisa u dhigto marka waa fursad ugu ka muhiimsan marka loo eego dhanka dibadda marka aniga waxaan aaminsanahay in heerka waxbarashada guud ahaan soomaaliya ama deegaankan gaalkacyo marka loo eego inuu aad u sii marayo sanadka sanad ka sii dambeysa waayo ardada dadkii waxbarasho ayay fahmeen dadka maamulayaasha ama oo deegaanada kale maamulo ka ah oo guddoomiyaal ah ayaga laftooda qaarkood sanadkan waxay ku jiraan ardada sanadkan qalin jibinaysa kulligoodan marka muhiimadda waxaa la ogaaday qof kasta inuu waxbarashada meel uu ku gaariyo oo noloshiisa uu ku maareynayo deegaankiisa uu ku maareynayo oo maalin ay imaan doonto maxaa taqaan marka qof walba inuu isdhiso qof walba inuu xoogga uu saaro sidii aqoontiisa uu u siyaadin lahaa aad baa mahadsan tahay cumar gaalkacyaad joogtaa waxaad dhigataa jaamacaddii ugu horreysay ee dhinaca koonfureed ee gaalkacyo laga hirgeliya gaalkacyo university sidee u aragtaa in adoo gaalkacyo jooga haddana jaamacad gaalkacyo aad ku heshay waxbarashadii dhallinyaradii kale fursadahaasna aan helin iyagu dareenka aad isleedahay waa muhiim inay kula wadaagaan bismillahi raxmaan iraxiim cabdiwaaxid iyo bahdifiya oo dhammaan horta aad aad u mahadsantiin xaqiiqatan markii oo aan fiiriyo hadda ani waxaa ka mid ahay ardayda dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo waxaana ka barato kana shaqaysato ganacsina ku leh markii jaamacaddan horta markii la fiiriyo xagga waxbarashada sannadahan dambe kore usoo kacday markii loo fiiriyo mudug gaar ahaan kalkacay markii loo fiiriyo waxaa xasuusanaa wixii ka horreeyey labada kun iyo shantii labada kun isdeeddii dugsiyadii saraa qalqiil ku jiray laakiin hadda markii la hirgeliyey jaamacadda anin ka mid ah ardayda dhigato ardayda dhigata aan ka mid ahay waxaan ahay sanadkii afaraad last semester ku jira semester eight xaqiiqatan markii jaamacaddaas la furay oo la furay labada kun iyo tobankii bishii tobanaad tobankeeda tenten markii la furo baahida deegaanka gobolka mudug wax weyna ka bedesha hadday noqon lahayd caafimaadkii hadday noqon lahayd ganacsigii haddii noqon hadda xataa hay-adaha jooga gobolka boqolkiiba sagaashan dhallinyarada ka shaqayso waa dhallinyaro ka soo baxda jaamacadda gobolka ku taalo oo laga hirgeliyey magaalada kalkacyo waa fursado bannaan oo anagkiina dhallinyarada haddaan nahay ku nool kalkacyo waxaan fursado badan u helnay inaan shaqaysanno waxna baranno gelin aan wax barto gelin aan shaqaysto waa fursado oo muhiima dadka boqolkiiba sagaashan ma haystaan oo fursado aan kusoo bari karin inaad gelinkaada shaqaysatid oo alyoonkaada soo dhacsatid ganacsigaad kasoo shaqaysatid gelin aan wax baratid aniga haddana fildigaa sii doorta waxyaaba ka mid a maadaama ganacsi ku jiray ganacsigaasay bartay business administrationa bartay cilmi badan aga ziyaaday markaa bilaa waayey ganacsiyaa furaha ku ahay maamul ahaa iyo hadda wax weyn ay dhexeey farqi weyn ay dhexeey hadda faracin badanaa sameeyey ganacsiyo badanaa sii galay meelo badanaa maamulaalka sii noqday marka wax weyn isbedel weyn sii waxaasna hamigaas waxay sii galeen waa aqoontii waxbarashada waxbarashada koray sii qaday sii waday ee dhaqaajisay ayadana ay hagta maantana maasha allah heer fiicana maraha aadaa mahadsan tahay waxaan rabaa maxamed cabdulaahi waxaad ka mid ahayd xog ogaalna u ahayd ardadii waxbarashada hoose dhexe iyo sare gaalkacyo ku qaadatay xilli adagna soo martay gaalkacyo xilliga aad waxbarashada bilaabaysay waxay ahayd xilli aad u adag iyo maanta xilliga la jooga isbarbardhig ku samey
waa maadsantahay cabdiwaaxidow runtii aad baa maadsan tahay markii laga hadlaya gaalkacyo weliba dhankan hadda sawd gaalkacyo markii la yidhaahdo waxaa jiray dadku waxay ka aaminsanayeen in badanoo ka mid ah waxbarashooyinkan dugsiyada ama formalka la yidhaahdo oo dugsiyada hoose dhexe sare iyo wixii dhacar aan ahayn diiniga iyo waxyaalahan la xiriir waxay ka aaminsanayeen dareenno kale ay ka qabeen inay yihiin maaragtay ish waxyaalo aan hadda loo baahnayn in mararka qaarkood ay ciyaalka dhallinyarada ay u hirsadi karaan inay nolol kale ama ay nolosha ka dhacaan ayay aaminsanayeen mana aha fikrad hadda soo bilaatay fikraddii waa hore jirtay ayay ahayd labada kun iyo kowdii ayaan halkan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe inaan ka barto waxaan garanayaa mararkaas dadku aad bay la yaabi jireen marka arday uniform wata oo dugsi ahaysa waxaan xasuustaa in ardada qaar ka mida oo wadaadda niman dhallinyaraha oo masaajid ku taxaan ama dugsi quraanta soo dhameeyeen masaajid wax ka barta inay uniformka bac ku soo qaadi jireen aan garanayaa oo marka oo cabilaahi inay magaalo dhex maraan dadka kula yaabaya mararka qaarkood inaad uniform maxaa yeelay waxay ka aaminsan waxbarashadan dugsiyada inay tahay wax aan fiicnayn alxamdulilahi markaan dugsigaas hoose dhexe albeder oo hadda ka mid iskoolada ku yargaarka ayaan ka baxnay sidoo kale dugsigii sare ugu horreeyey oo inta laga asaaso syl ayuu ahaa ayaan ka baxay asna marka waxaan dhihi karaa waxbarashadayda aniga hoose dhexe sare waxaan ku qaatay gaalkacyo duruufo badanna way jireen laakiin hadda oo la joogo waxaa moodaa dadka xilligaas u ololeynayey in waxbarashadan dadku ay ka leexdaan laguna ekaado waxbarashadii diiniga ahayd ee loo yaqaan markii dugsiga qur-aanka in ardayga la baro markuu dhowr iyo toban sano gaarana xer ama masjid la geeyo intaas loogu ekeeyo inay hadda dad badan ka mid ahay ayay bilaabeen ayagii laftigood inay iskoola asaasaan waxyaalaha aad ku dareemi karta culummadii mashaa'iqhdii dee markaas hore aan la dhihi jiray dee ma ogolayn ayaa qaarkood magacyadii la baxshay iskooladii oo hadda loogu magac daray waxayna muujinaysaa inay iskooladii waxbarashadii ay muhiim noqotay waxbarashada waxyaalaha marka gaalkacyo ugu muhiimsan oo runtii la taaban kara waxa waxaa la dhihi karaa maanta gaalkacyo waxaa keeni kartaa boqolaal qof oo heerarka kala duwan waxbarashada ka qaali jabiyey halka waagaas hore la yaqaanay qofka iskoolka dhigtaa waxaan rabaa isla halkaas inaan su'aalkaa weydiiyo maxay ka beddeshay dhallinyarada nolosheedii waxbarashadaas dii kor u kacay maasha allah de runtii waxaa lagu dhiiraday gaalkacyo marka laga hadlayo soomaaliya waxaa la yidhahdaa gaalkacyo gobollada dhex oo kale ayaan dee waxaan la nahay ood wadaag ama galmudug oo kale aan joognaa runtii waxyaalaha aadka loo gaalkacyo waxbarashadeedii oo ka horreysay meelaha kale qaarkood oo gobolka ah way hadda muujinaysaa ardaydii ka baratay iskooladan wax ka baratay ama waxbarashada jaamacadan ka baxday qaarkood waxay ka shaqeeyaan qaybaha kale gobolka galgaduud ama soomaaliyada kale ay ka shaqeeyaan fursadaha hadda fursadaha shaqoo jirada ka faa'iidaysaa boqolkiiba siddeetan waa dadkii local wax ku bartay ama dadkii deegaanka deganaa wax bartay dhallinyaradii sidoo kale waxaad helaysaa mara kala xayeysiiyo shaqooyinkaad dareemi kartaa waxaad helaysaa dad badan oo applicationna dirsada oo aan yarayn marka dhalina gaalkacyaa waaga horena waxaa laga yaabaa qof wax qora in la raadin jiray yaa wax qora ama mararka qaarkood xataa dadka wax qoraya meelo kale laga keeni jiro dhihi jiray warar reebel ninkaana ninkaas waxa laga raadin jiray meelo kale hadda halka boosishin la soo dhijiyo waxa laga yaabaa inay isku qabsadaan soddon qof inay kaalintikooda sortilistiga inay ku soo baxaan soddon qof hore gaalkacyooda marka waxay muujinaysaa in human resourcigii uu kor u kacay markii waxbarashada ay kor u kacday aad baan umadsanta aad baa madsanta liibaan isbeddelka dhallinyarada waxbarashada sida maxamed abdulla hadda uu sheegaya haddii ay dhacdayba inay jirto dhallinyaradu ma kaga baaqsan karaan horumarkaas waxbarashada inay aadaan tahriib dhibaatooyin kale ay ku dhacaan waa mahadsan tahay cabdiwaxiid waa run waa haa way kaga baaqsan karaan tusaale haddaan ku siiyo inta badan hadda ardada marka foonfoorada markay ka qalanjibiyaan oo imtixaan ay ku galaan deegaanka waxay aadi jireen muqdisho oo kilomiter noo jirto oo jaamacaday u aadi jireen halkaas oo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen oo ah inay waalidkooda ay ka fogaadaan inay dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan in deegaan kale ay tagaan laakiin hadda ardayga markuu ilaa dugsigiisii brimarga ilaa secondaryga markuu soo dhammeeyo in deegaankii uu jaamacad uu ka helo kadibna deegaankii uu ka shaqeeyo qaarkoodna waxay samayn jireen marka ay waayaan jaamacada ay deegaanka ka helaan inay tahriibaan oo deegaana oo waddamada dariska ay aadaan si ay u helaan waxbarasho kale laakiin hadda arrimahaas ilaa xamdigiisa way yaraadeen tahriibkii dhallinyarada inta badan ay aadi jireenna hadda wuu baaqsaday waayo ardayga hadduu ilaa waxbarashadiisa asaasiga ilaa sare ilaa jaamacad uu ka heliyo shaqana uu deegaankiisa uu ka heliyo wax uu ka tahriibo ama deegaan kale uu aado ama waddan kale uu aado ma garan karayo ani ii muuqato aadamasta cumar waxaan rabaa nolosha dhallinyarada haddii ay wax bartaan ma jiraan fursado shaqo oo dhallinyarada waxbarashadooda ku sii hamigelin karta deegaankii
horta maasha allah dhallinyarada way jirtaa fursado badan shaqa ah horta gobolka mudug markii la fiiriyo boqolkiiba sagaashan dhallinyarada ku nool hadda way shaqeeyaan muddo maahan xaqiiqad markaa fiirisid horta waa dhallinyaro oo soo jeedo waa proactive ay ka dhan waxa waa dadaalay soconay nin walba wuxuu isku dayaa inuu wax dhacsado uu shaqaysto shaqo meel ku helo markaa fiirisa hadda dhallinyarada kale meelaha qaar deeganada qaar haddoo camal muqdisho markaa tagto waxaa arkay dhallinyar badanoo wax barto iska baagmuda waxa laga yaabaa fursadii camal inay cariiriska yihiin laakiin markii loo fiiriyo gobolada waxa laga dhallinyarada wax soo baratay oo ninkii dadaala waxna fahansan rabbina ku xiran tala saarto inuu shaqo helaayo waana helaan fursado badan waa helaan waa shaqeeyaan waana socdaan waxna way bartaan siuu sheegayay walaalkii maxamed cabdulla iga horeeyey waxaa jirta xilli la raadin jiray qof wax qoro oo la yidhahdo deegaan kale laga doono hadda maasha allah suu sheega waa sax shorti list hadda shaqa yar haddii lasoo geliyo waxaa blaad garanaysa laga yaabaa laba boqol qof boqol konton kama yaro waxaa arkaya afartan keliya inay ku soo baxaan shorti list kusoo baxaan oo ah dhallinyarada ku nooleed gobolka deegaanka weliba kalkaca ku nooleed waxaase waxaa waa fursadaha waxbarasho oo loogu keenay deegaankooda ay ka shaqaysanaya fursadana ku hele meel kalena oo u bixin taariibna boqolkiiba sagaashan markii la fiirinayo gobolka mudug kalkacyo intaa joognay dhallinyaro taariibta ku yirhiin ma u badna islehan
waxaan rabaa barnaamijka gabagabadiisiyaan gaarnay adinkoo iisoo koobaya fariinta aad isleedihiin dhallinyarada gobolka waxtar bay u noqon lahayd dhinaca waxbarashada iyo fursadaha deegaanka ka jira oo ay uga faa'iidaysan karaan adinkoo u bidhaaminaya weliba oo farta ugu fiiqaya waa maasanta cabdiwaaxidow laba arrimood ayaan rabaa inaan aniga kusoo gebagabeeyo dhinacayga arrinta kood waxaan leeyahay dhallinyarada aan rabaa inaan ujeediyo dhallinyarada waxay u baahan yihiin in ay ayay laftigoodu inay abuuraan fursado waxbarasho oo dhallinyaradii kale ayaga la midka aha ee aan fursadda u helin waxbarashada inay markaasi u abuuraan tusaala'an oo kale anoo kale waxaan ka mid ahaa raggii asaasay adalti secondary school ee halkan ku yaalla dad badan oo waxbarashada haddii awel kadib dhacay inay wax ka barteen marka dhallinyaradu inay ka shaqeeyaan inaan dhallinyarada kale ee aan jaanis ku helin waxbarashada inay ku dhiirigeliyaan ama ay u sameeyaan xarumo maadaama ay faa'idadii dareemeen arrinta labaad aan rabaa inaan aad ugu runtii aan dhiirigelin ugu sameeyo ama aan tala ka bixiyo waxa weeye quality waxbarashada waxaan leeyahay dadka muasisiinta ama meelaha institutionska waxbarashada jooga goobaha waxbarashada jooga inay ku didaalaan inay ka shaqeeyaan ardayga manhajkiisa waxbarashada iyo waxan waana maasan tahay
cabdiwaxaad ani waxaan ku soo gebagabeynayaa talada iyo aan siinayo waxay tahay qof ku nool magaalada gaalkacyo hadda inta badan waxay wada dhigtaan dugsiyada ama xarumaha waxbarashada marka waxaan kula talin lahaa inay sii laba jibaaraan waxbarashadooda qofka biniaadanka asiga ayaa isdhisi kara asiga xagga aqoontiisa kor u qaadi kara hadduu dibad u aado iyo hadduu guda uu joogo maaha muhiimadda marka waxaa weye qof kasta inuu xoogga uu saaraa waxbarasho kuwaalati la waraadsadaa sida saaxiibka maxaa cabdulahi uu sheegay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala hayeen maxamed cabdulaahi cali wardheere liibaan cajiib xaaji iyo cumar maxamed xasan simba waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan v o e da laanteeda afka soomaaliga anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqalban
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada haatan dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu mardhow jalleeci doonaa hase ahaatee mid ka mida wararkii dunida haddii aan idin xasuusiyo booliiska dalka nigeria ayaa sheegay inay xalayto gacanta ku soo dhigeen nin toddoba qof oo la sheegay inay ahaayeen rag hubaysan oo qayb ka qaatay amaba sidoo kale fududeeyey xasuuq loo geystay in ku dhow boqol qof oo lagu laayay bartamaha dalkaasi nigeria afhayeenka u hadlay booliiska dalkaasi alfred alaabo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen deegaanadii dhibaatadu ka dhacday islamarkaana ay dib u soo celiyeen ammaankii iyo xasiloonidii sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigeen toddobadaasi nin oo la tuhunsan yahay in ay maleegeen amaba ay qayb ka qaateen xasuuqaasi dadkal badan lagu laayay dad goobjoogayaalihiina waxay sheegeen in rag hubaysan ay soo bilaabeen goor hore oo salaasadiiya in ay rasaas ku fulaan tuulooyinkaasi sidoo kalena ay dab qabadsiiyaan guryo ay daddeganaayeen dadkii oo qaarkood la sheegay in ay ka qaxeen guryahoodii halka kuwo kalena waxyeella soo gaadhay sidaasi aad maqlaysaanba dhegaystayaal muusigaas wuxuu hordhacu yahay mid ka mida heesahaanu idinku tala galnay
dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurtee axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurtee miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan igadhow igadhowr igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowr igadhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sidaa dhulguyuuda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhulguyuuda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh dhibka cagama soo dheegin dhambalkii wadkaygay kuma kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxu leh dhibka cagama soo dheegin dhambalkii wadkaygay kuma dhaaf
waa hagaag heestaasi waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantee waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
isku soo dhageeniyo shabicaanay